halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
waxaannu caawi horay idiinku sii wadaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawloosu qoray dadka reer korintos taasoo aynu horay idiinku soo bilownay waxaanan ka hadlaynay waxyaabo badan oo ku saabsan sida loo cafiyayo qofka masiixiga ahi haddii uu dembaabo bawlos waxa uu warqaddan labaad u qorayaa haddaba isla kiniisaddii reer korintos oo kaga soo jawaabtay warqaddiisii koowaad waxaana soo baxay xal wanaagsan haatan oo waxaynu ku soo aragnay warqaddii koowaad in kiniisaddu ay go'aan ka gaari weyday waxyaabo badan oo ka dhacayay gudaheeda kiniisaddiina way isgarwaaqsatay haatan waxna ay aqbaleen taladii bawlos u soo jeediyey
warkiina ugu dambeysay haddaba waxa ay inoo joogtay maaddadii ku saabsanayd soo celinta qofka masiixiga ah ee dembaaba waxaanan idiin sheegnay in jameecadii reer korintos ay ka soo jawaabeen waanadii bawlos ugu qoray warqaddii koowaad markaasoo uu ku lahaa iska saara kuwa shar kale ee dhexdiinna ku jira jameecadiinnuna way barakoobaysaa jameecadiina way iska saareen oo waxay aqbaleen hadalkii bawlos haddaan markaa idiin sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa cutubka labaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan waa baalka saddex boqol shan iyo toban ee axdiga cusub e laakiin mid uuni hadduu qof calool xumeeyey aniga ima uu calool xumayn laakiin dhammaantiin buu si ahaan idin calool xumeeyey dooni maayo inaan idin culaysiiyo takhsiirtan kuwa badan ay saareen way ku filan tahay kaasoo kale waxaannu markaa halkan ku arkaynaa in ay raaceen rasuul bawlos waanadiisii waxna ay jameecadii ka saareen ninkii la sheegay inuu afo ahaan u kaxaystay naagtii aabbihii taasoo ahayd arrinka keliya ee u bannaanayd dabeetana ninkii waxa uu gartay dembiyadiisii oo waxyaabo badan oo ka daahsoonaa markii hore ayaa u soo ifbaxay haatanna maxay samaynayaan haddaba waa haddii ninku uu ka soo noqdo dembiyadiisa e waa in ay ninkaasoo kale iska cafiyaan haddii uu qirtay dembiyadiisa iskana fogeeyey wixii dembiga u keenayey oo ah xaaskii aabbihiis haddaan markaa horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sidatan laakiinse waa inaad isaga cafidaan oo u gargaartaan inaanay sina caloolxumo aad ugu badani liqin kaasoo kale sidaas daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaad jacaylkiinna u caddaysaan isaga bawlos waxa uu leeyahay dhibaatadu way ku sii badanaysaa qofka ma ahan dembigiisii keliya laakiin karantiilka aad karantiilaysaan aawadeed markaana waxa uu ku talinayaa in la soo dhoweeyo oo lagu soo celiyo jameecada haddii uu dembigiisii ka toobad keenay mar kale ayaa bawlos waxa uu kula taliyey masiixiyiintii reer galatiya oo dhibaato caynkan oo kale ah qabsatay sida tan ku qoran isla warqaddii galatiya cutubka lixaad aayadaha amaan idhaahdee aayadda koob iyo tobnaad oo leh walaalayaalow nin haddii xadgudub lagu qabto kuwiinna ruuxa raaca midka caynkaasa ku soo celiya qabow adiga oo isdhowraya si aan adna lagu jirrabin haddaan markaa taladii bawlos siiyey reer galatiya halkaa ku soo dhaafno ayaannu iminkana dib ugu noqonaynaa isla warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadaha sagaal ilaa koob iyo toban waxaana qoran sida tan waayo taas aawadeed ayaan u qoray inaan idin imtixaamo in aad wax waliba ku dhega nugushihiin iyo in kale kii aad wax ka cafidaan aniguna waan ka cafiyayaa waxaan anigu ku cafiyeyna haddaan wax ka cafiyey waxaan uga cafiyey aawadiin masiixa hortiisa inaan shaydaan inaga faaid waayo inagu ma nihin kuwa jaahil ka ah xeeladiisa sow arki maysaan haddaba shayddaanku waxa uu hadiyo goorba raadsanayaa meel uu ooda jebiyo markaana ma ahan in laynaga faa'iidaysto haddii walaal dhaco ama kufo waa in aan lagu kajamin ee waa in la aqbalaa haddii uu ka soo noqdo xumaantii uu falay haddaba in wixii khaladka ah indhaha laga qarsado waxa ay keenaysaa dhibaato weyn waa in khaladka islamarkaaba wax laga qabtaa haddaba meelaha qaar waxaad ku arkaysaa qof dembaabay oo toobad keenay haddana aan la cafiyeynin haddaba arxandarradu waa shaqada shayddaanka waxaana uu ka faa'iidaysanayaa kuwa mayalka adag oo diidan in qofka dembiga laga cafiyo haddaba laba waxyaaboodba way liciifayaan baryaha kan in mid dembaabay la cafiyo haddii uu toobad keeno iyo in kuwii dembaabay inay dembiyadooda qirtaan ayaa iyana laciifaysa taasina waxa ay ku badan tahay jamiicooyinka masiixiyiinta ah mana loo baahna inay naxariistooda ka xiraan kuwa qiranaya dembiyadooda haddiiba ay jiraan kuwo wax qiranaya waxaana markaa loo baahan yahay in maanka lagu hayo inaan dhammaantayo dembiilayaalnahay oo dembiguna ina haleeli karo wax kastooo cid kale ay samayso adigana waa samayn karaysaa oo adiguba waxaa tahay aadmi liciifa markaana qofkii dembaabay ee qirtay dembiyadiisa ee toobad keenay waa in lagu soo celiyaa jameecada iyadoo niyadda la adkaynin ama aan la mayal adkaanaynin taasina waa wax wanaagsan dhegaystayaal haddii aad maqashaan ama aad qaadataan haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabkan ama warqaddan aan idhaahdee labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos ayaannu haatanna eegaynaa cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaadoo leh markaan tarow as imid inaan injiilka masiixa kaga wacdiyo ee uu rabbigu irid iga furay waxaa moodaa in aanu dhammaystirnayn hadalkan habase yeeshee dib ayaannu idinka dhammaystiraynaa waxa uu bawlos leeyahay waxaan imid tirowas oo waxaana ii furmay irid haddaba ilaah doonistiisa ayaa ay ahayd inuu halkaa joogo oo uu ku wacdiyo injiilka intii uu la joogi lahaa reer korintos bawlos nin jahwareersan maahan wuxuuse ahaa mid daacada wuxuu kaloo ahaa mid daacad u ah fursadaha ilaah siiyo isaga ee uu dadka ku wacdiyayo injiilka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo toban ee axdigii cusub warqaddii rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan ruuxaygu ma nasan waayo ma aan helin walaalkay tiitos laakiin iyagaa nabadgeliyey oo masedoniyaan u kacay weliba markii uu joogay tirowas ayaanu ruuxiisu nasan welibana aad buu u calool xumaaday waayo tiitos ayaan akhbaar uga keenin jameecadii reer korintos waxa uu dhowrayey in tiitos yimaado halkii uu ka wacdinayey laakiinse ma uusan imanin dabeetana bawlos waxa uu u kacay filiboy iyo weliba masedoniya markii uu tegey masedoniya ayaa uu tiitos bawlos soo gaaray waxana uu akhbaar uga keenay reer korintos wuxuuna akhbaarkaasu ku saabsanaa in reer korintos ay xalliyaan dhibaatooyinkii kuwa jirka raaca ay ku nijaaseeyeen jameecadan masiixiyiinta ah kuwii dembiga falayna ay dunuubtoodii ka soo noqdeen oo dembigiina ay ka fogaadeen haatanna waxaynu markaa soo gaarnay maaddada khusaysa guusha hawsha masiixa haatan waxaynu soo gaarnay maaddo dad badan ay ugu yeedhaan awoodda hawsha ilaah waa qayb ka mid a weynanka ama sarraynta waana ku reyrreeyaa in ilaah ina awoodsiiyey inaannu ku wacdinno injiilkiisa iyo weliba hadalladii ilaah ee ay tahay inaan dadka la wadaagno aayaddan afar iyo tobnaad ee cutubkan labaad waa mid qiiro iyo ammaani ku laran tahay haddaan idiin akhriyo aayadda ayaa waxaa qoran sida tan ilaah baa mahad leh kan had iyo goorba libta inagu siiya masiix oo meel waliba udgoonka aqoontiisa gaarsiiya ee innaga inagu gaarsiiya haddaba halkan waxa uu bawlos inoogu sheegayaa in wacdiska injiilka lagu masaali karo guul aan horay loo arag wakhtiyadaas waxaa guul loo yaqaanay markii reer rooma ay qabsanayeen dalalkii ay awoodda ku muquuniyeen waxaana dhici jiray in meel waliba oo ay tagaan ay shidi jireen foox iyaga oo leh waxaannu u shidaynaa ilaahyadii inagu caawiyey inaan qabsanno dhulkan waxaa kaloo ay yeeli jireen inay xoolihii ay dagaalka ku soo qabsadeen ay soo hormariyaan ama ay ciidamada hor socdaan waxaana kaloo hor socon jiray dadkii lasoo qabsaday oo iyaga la iska sii dayn doono waxaana ay noqonayaan raaciyad ama waddaniyiinta reer rooma waxaa kaloo u dambayn jiray maxaabiista kuwaasoo la dili jiray haddaba bannaanbaxyadaas reer rooma ee la qaban jiray markii guusha la gaaro waxaa lagu yaqaanay in qiic cirka uu ku dhego iyadoo ay ugu wacan tahay fooxyada ay shidayeen waxaana mararka qaarkood fooxa daraaddii la arki waayi jiray socodka ay askartu ku soconayaan dadka hortiisa magaalooyinka marka ay joogaan haddaba iyadoo ay ku salaysan tahay socodkan ama guusha uu bawlos ka hadlayo tii reer rooma inkastoo ay kala duwanaayeen ayaa bawlos waxa uu leeyahay ilaah baa mahadle kan had iyo goorba libta inagu siiya masiix haddaba saaxiibtaas waa wax wanaagsan oo bawlosna waxa uu leeyahay waxba kaa lumi maayaan markii ay ku jirto masiixa waxaase jiraya buu leeyahay kan had iyo jeerba libta inagu siiya masiixa wuxuuna leeyahay had iyo goorba marka waxaan ognahay in bawlos guul ka soo hooyey efesos laakiin guul sidaasa kama gaarin atenay markaana haddii lagu yidhaahdo labada meelba guul miyaad ka soo hooysay ayaan rumaysanahay in bawlos odhan lahaa haah bawlos waxa uu haatan leeyahay kan had iyo goorba libta inagu siiya masiix waxaa kaloo uu raaciyey oo meel walba udgoonka aqoontiisa gaarsiiya ee innaga inagu gaarsiiya miyaad haddaba dareentaa sida inaad guulaysatay markii aad dadka ilaah ku wacdiso oo haddana aan cidina masiixa u imanin haddaba haddii su'aasha aad weydiin lahayd bawlos waxa uu kugu odhan lahaa hah haddaan markaa dib ugu noqonno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii reer korintos cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan hubaalkaas daraaddiis ayaan doonayey inaan horta idiin imaado inaad barako labaad haysataan haddaba reer rooma waxaa guusha markii ay gaaraan jirayey laba qaybood oo dad ah dadka la qabsaday oo la sii daynayo iyo kuwii maxaabuusta ahaa oo loogu tegay jeelasha oo iyaga la laynayo haddaba haatan guushan bawlos ka hadlayo qof waliba wuu ka faa'iidayaa mana jirayaan kuwo la sii daynayo iyo kuwo la dilayo sidii ay yeeli jireen reer rooma waxaan ka ahayn eedaysanayaasha xukuumadaha u xidhan ee deldelaadda lagu xukumay kuwaasi oo kale haddii ay rumaystaan ciise masiix waxaa hubaala in ay badbaadayaan haddaan horay idiinku sii wadno haddaba xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kuwa dambe udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwa kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol oo yaa ku filan waxyaalahan su'aal buu bawlos isweydiinayaa haddaba waayo waxaa ka yaabiyey kan waxyaalahaa samaynaya oo waxa uu leeyahay oo yaa ku filan ama yaa dhammaystiraya waxyaalaha haddaba waxaan saaxiibayaal idiin sheegayaa inaayan jirin sharaf ka weyn in hadalka ilaah la baafiyo wax lala simaano ma jiraan waxaanan idiin sheegayaa shaqo ka wanaagsan in hadalka ilaah la baafiyo inaan meella lagu arkaynin habase yeeshee way muunad weyn tahay in la baafiyo hadallada ilaah haddaba miyaad garanaysaa sababta waayo had iyo goorba waa isaga kan guusha ina siinaya sababtaa weeye waayo mar waliba ee dadka lagu wacdiyo hadallada qoran ee ilaah waxaa jiraya dad badan oo aqbalo waayo waxaa u soo baxaya in masiixinimadu tahay jid xaqa waxaanan kuwa oo kale u noqonaynaa kuwo dhimasho laga soo samata bixiyey kuwan hadalka maqlay haddaba cudurdaar heli maayaan ay ku yidhaahdaan innagu ma aynaan maqal hadalka si kastaoo ay tahayba ciise masiix isagaa guusha leh oo cidina isma hortaagi doonto markaana way ahmiyad ballaaran tahay intay goorigoor tahay in wixii xigmad iyo aqoon ilaah siiyey ay u yimaadaan ciise masiix waayo waxaa qoran jilib waliba wuu u sujuudi doonaa carab walibana wuu qiran doonaa in ciise masiix yahay sayid markaa waa khasab in aad maalin u sujuudi doonto haddii aad rumaysan tahay inuu badbaadiyahaaga yahay iyo haddii kaleba haddaba layaab ma leh in bawlos yidhaahdo yaa ku filan ama dhammaynaya waxyaabahan bawlos waxa uu leeyahay udgoonka xagga dhimasho ilaa dhimasho kuwa kalena udgoonka xagga nolol ilaa nolol waxaana loola jeedaa inaannu nahay kuwo dhimasho ka yimi oo dhimasho ku socda waxaana noqonnay kuwo nolol ka yimi oo nolol gelaya haatanna waxaa dunida ka socda olole lagu baafinayo hadallada ilaah waxaannu nahay haddaba badbaadiyayaasha nolol iyo kuwo dadka ka samata bixinaya dhimashada haddaan soo koobno xigashada cutubkan labaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee warqaddan labaadee rasuul boolos u qoray dadka reer korintos waxaana qoran sida tan waayo inagu la mid ma nihin kuwo badan ee hadalka ilaah ka baayac mushtara laakiin sida kuwo daacadda ah iyo kuwa ilaah ayaynu masiixa uga hadalnaa ilaa hortii haddaba qorshaha hawsha masiixa oo dhan waa kaa ma ahan inaan hadalka ilaah si xun dadka ugu turjinno oo ka baayac mushtarno habase yeeshee waa in aan si daacada dadka ula wadaagno iyadoo aynu raacayno sida ruuxa quduuska ahi runtaa inoogu muujinayo innaga haatanna dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay cutubka saddexaad haddaba cutubka saddexaad waxa uu ka hadlayaa hal mawduuc waxaana weeye gargaarka ilaah ee aynu ku helayno hawshiisan wacdiska ee masiixa bawlos waxa uu haddaba horay kaga soo hadlay guusha shuqulka ilaah haatanna waxa uu ka hadlayaa dhaqangelinta ama hirgelinta hawsha masiixa wuxuuna inta aynu cutubkan ku jirno gaarsiinayaa heer sare haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna bilaabaynaa cutubkii saddexaad waxaanan ku bilaabaynaa aayadda koowaad baalka saddex boqol iyo lix iyo toban ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan miyaannu haddaba bilaabaynaa inaannu haddana is-ammaanno ama miyaannu u baahannahay waraaqado amana in laydiin diro ama in laydinku soo diro sida qaar kale bawlos waxa uu isweydiinayaa oo la yaaban yahay inaan u baahan nahay warqad oggolaansho ah oo inoogu imanaysa kan aynu u shaqaynayno wuxuuna leeyahay ma waxaan sugayaa warqad ilaah ka timaadda oo ii marag furta inaan wadaad ahay marka bawlos oo ka jawaabayay su-aashaas uu isweydiiyey baaleh maya oo anigu uma baahnin inaan waraaq ilaah ka helo isaga oo arrinka soo socda asbaab uga dhigaya haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa cutubka saddexaad aayadaha labo ilaa saddex waxaana qoran sida tan idinku waxaa tihiin warqadayda ee qalbigayaga ku qoran tan ay dadka oo dhammu garanayaan oo akhriyaan idinka oo muuqanaya inaad tihiin warqadda masiixa ee ah taannu ka adeegnay ee aan khad lagu qorin laakiinse lagu qoray ruuxa ilaaha nool oo aan lagu qorin looxyo dhagaxa dushood laakiin lagu qoray looxyo qalbi jiir ah dushood haddaba howl waliba waxa lagu garanayo waxa weeye in ay ilaah ogolaasho ka heleen iyo in kale ama ka haysato waxaana guusha howsha masiixa lagu ogaanayaa haddii la helo waraaqo ay soo qorayaan kuwa dhegaysta idaacadda kuwaasoo sheeganaya inay ilaah aqbaleen kadib markii ay fahmeen hadallada ilaah ee halkaa laga baafiyey haddaba waxaan helay waraaqo ay ii soo qoreen kuwo badan oo dhegaysta raadiyaha waanan ku kalsamaaday bawlos ayaa markaa waxa uu leeyahay rumaystayaashii reer korintos waxaad tihiin warqaddayda oo qalbigayaga lagu qoray taasoo dadka oo dhaniba garanayaan oo akhriyaan haddaba haddaan horay idiinku sii wadno xigashada ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan hubaalkan oo kale ayaannu masiix ku leennahay xaggii ilaah haddaba taasu waxay aniga ii tahay kalsooni waxaan garanayaa in hadalladii ilaah ay weligoodba saxiix ahaayeen xataa markii aan ardayga ahaa dhan waliba oo laga eego hadday ahaan lahayd xagga xigmadda iyo waxgarashada waxaa mar waliba soo baxaya in baibalku yahay hadalladii ilaah waxaa haddaba hadallada ilaah caddayn u ah waxa ay dadka u qabtaan ama sameeyaan zabuurluhu waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka afar iyo soddonaad aayaddiisa siddeedaad sidatan bal dhadhamiya oo arka in rabbigu wanaagsan yahay waxaa barakadaysan ninkii isaga isku halleeya haddaba hadalladaas ayaa rabbigu idinku leeyahay maanta kuwiinna ka shakinaya hadalladiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii labaad ee rasuul boolos u qoray dadkii reer korintos cutubka saddexaad aayaddiisa shanaad waxaana qoran sidatan ma aha inaannu isku filannahay inaannu wax ka tashanno xagga qudhaya laakiin isku fillaantayadu waa xagga ilaah waxaa markaa laga yaabaa inaad garatay itaaldarrida bawlos marka aad akhriyayso warqaddan labaad ee korintos habase yeeshee bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran isla warqaddan labaad ee reer korintos cutubka labiyo tobnaad aayadda tobanaad inkastoo aynaan weli gaarin sida aawadeed waxaan ku farxaa itaaldarrooyin iyo hadallo cay ah iyo baahiyo iyo silicyo iyo dhibaatooyin masiixa aawadii waayo markaan itaal daranahay ayaan xoog badanahay haddaba ilaah ma baadigoobo qof xoog weyn haddii uu doonayo qof xoog weyn adiga ama aniga ma isticmaalayna wuxuu had iyo goorba isticmaali lahaa ama raadsan lahaa niman xoog badan oo murqo waaweyn ilaa waxau had iyo goorba doortaa kuwa itaalka daran si uu ku hirgeliyo ujeeddooyinkiisa waxaana itaal darradeenna kaamilaya xooggiisa haatanna waxaannu eegaynaa maaddada ku saabsan kala duwanaanshaha axdigii hore iyo axdiga cusub haddaan xaalkaa idiin faahfaahinno ayaa waxaannu eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qoran sidatan kan haddana naga dhigay kuwo ku filan inaannu ka adeegno axdiga cusub ma aha xagga qorniinka laakiin xagga ruuxa waayo qorniinku waxbuu dilaa laakiin ruuxu waxbuu nooleeyaa haddaba waxa uu bawlos leeyahay waxaynu nahay kuwo ka adeega axdiga cusub waxaa markaa muuqanaya in uu jiro farqi u dhaxeeya axdiga cusub iyo axdigii hore haddaba haatan waxaynu arkaynaa in ay siyaabo badan ku kala duwan yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin maahan qorniinka laakiin waa ruuxa haddaba markii aad eegto axdigii hore khusuusan sharciga waxa wax dilayaa waa waxa sharcigu uu leeyahay kuwaasoo innaga ee dusha inooga tuuraya sharcigu waxa uu leeyahay aniga iyo adigaba waxaynu nahay dembiilayaal waxaa haddaba lagu qoray loox dhagax ah taasoo xukun dusha uga tuuraysa dadka haddaba sharcigii muuse waxaa la adkaynayaa sharciga markaasina rajo jiri mayso haddaan la xajin dadkuna waa itaal daran yahay markaa si ahaan qorniinka axdigii hore waxaa inoogu kaydsan dhimasho oo bawlos oo xaalkaa ka hadlayana waxa uu leeyahay waayo qorniinku waxbuu dilaa laakiin ruuxu waxbuu nooleeyaa haddaba haddii aad baaritaan ku samayso la arki maayo ruux lagu badbaadiye sharciga haddii aad doondoonto ama aad raadiso meel kasta iyo wakhti walibaba waxaana innaga oo dhan aynu ku badbaadnay naxariista ilaah waayo waxaannu garanaynaa haddii falimahayaga la eego inayan lahayn wax xaqnimo ah oo aynu sheegan karno xitaa muuse oo ahaa kii sharciga loo soo dhiibay ayaan sheegan karin xaqnimo markaana sharciga la iskuma badbaadiyo oo bawlos waxaad moodaa inuu arrinkaa ku quman yahay haddaba bawlos waxa uu leeyahay qorniinku waxbuu dilaa laakiinse ruuxu waxbuu nooleeyaa mar kale ayaannu eegaynaa isla warqaddan labaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii reer korintos cutubka saddexaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan laakiin adeegidda dhimashada keentaa ee qorniin lagu hardhay dhagaxyo hadday ammaan la ahaatay si aan reer binu israa'iil u karin inay muuse wejigiisa aad u eegaan ammaanta wejigiisa aawadeed ee ah tan idlaanaysa waxaa moodaa hadallada halkan inay isku soo noqnoqonayaan waxaana haddii eebbe idmo aan idiin kala saari doonnaa habeenka xiga innagoo aad idiinku kala dhigi doonna aayaddan waayo aad bay u dhib badan tahay in la garto oo mararka qaarkood waxaabaad is odhan kartaan waxaa ka khaldan nuxurka ama naxwaha haatanna aynu wada dhegaysanno qhasiidadan ay inoogu luuqeeyaan culimo soomaaliya
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin